إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho waxaa magaalada gaarisa ka dhacay dil toogasho ah oo ay ciidamada kenya u geysteen qof soomaali ah meydadka tiro dhalinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa in ka badan kun doolar ku bixisay masjid uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow xasarad culus ayaa ka dhex jirta dowladda federaalka wixii ka dambeeyay markii shalay xilka laga qaaday ra-iisul wasaaraha xildhibaan ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay degmada afgooy ku sii daysay biyaha webiga taasna ay keentay fatahaadda ka jirta degmada daraasad cusub ayaa sheegaysa in maraykanka uu dawooyin sun ah oo keenaysa madhaliisinimada u adeegsaday dadka madow ee ameerikaanka ah aqoon-yahan ayaa ka hadlay shirkii dhowaan fashilka ku soo dhammaaday ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada dhuusamareeb oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fitan ciidamada dowladda federaalka ayaa mar kale qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa inoo faahfaahinayaa dilalka ka dhanka ah dadweynaha ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa joogto ka noqday caasimadda iyadoo dilkii ugu dambeeyey uu shalay ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir goob loo tamash la tago oo ku taalla daynile islamarkaana ay waardiyeeyaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa meel u dhow lagu dilay qof rayid ah qofka la dilay ayaa qayb ka ahaa dad saarnaa gaari nooca raaxada loo yaqaano oo ku wajahnaa goobta beerta ah ciidamadii dowladda federaalka oo ilaalinayay halkaas ayaa rasaas hooda uga qaaday gaariga iyagoo ku andacooday inay uga shakiyeen inuu iyaga weerar ku yahay hal qof oo ka mid ah dadkii gaariga saarnaa ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal saraakiil ka mid ah kuwa dowladda federaalka ayaa baaritaanno ku sameeyey gaariga waxaana ay ogaadeen inay wateen dad rayid ah oo ku socday goobta intaa kadibna waxayba daalac u sii raacdeen wadihii gaariga kaas oo ay xabsiga u taxaabeen iyagoo ku eedaynaya inuu xawaaro sare ku kaxaynayay sababna uu ahaa qofka dhintay goobta beerta ayaa waxaa markaas ku sugnaa xubno ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka yimid dhanka xamarweyne ujeedkooduna ahayd inay daqiiqado kooban joogaan iskuna sawiraan dorad ayay ahayd markii wiil dhallinyaro ah oo carwo ku lahaa muqdisho ay toogteen ciidamada dowladda federaalka waxaana ka sii horreeyey wiil kale oo ay ku dileen waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye nafta qofka aan hubaysnayn ayaa raqiis ka ah magaalada muqdisho waxaa magaalada gaarisa ka dhacay dil toogasho ah oo ay ciidamada kenya u geysteen qof soomaali ah wararka aynu ka helayno magaalada gaarisa ee dhulka n f d oo ku hoos jirta gumaysiga kenyaatiga ayaa ku waramaya in halkaas askarta kenyaatiga ah ay ka geysteen toogasho toogashada ayaa timid sida la sheegay kadib markii ciidamada kenya gaar ahaan waxaa loogu yaro gagaxisala dirarka ay isku dayeen inay afduub ka geystaan gudaha magaalada balse dadkii rayidka ahaa ayaa kala cararay waxaana lagu soo waramayaa in halkaas ay rasaas ku fureen kenyaatiga inta la xaqiijiyay hal ruuxoo soomaali ah ayaa geeriyooday halka sidoo kale mid kale u dhaawacmay gobolada n f d waxaa si adah looga hadalhayaa dhibaatadan cusub oo ay kenyaatiga halkaas ka geysteen wixii warar ah ay kusoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan meydadka tiro dhalinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa inoo akhrinayaa xeebta liido ee magaalada muqdisho waxay sabtidii shalay soo tuftay meydadka tiro dhallinyaro ah oo ay qaaday khamiistii lasoo dhaafay dhallinyaradan oo ay tiradooda saddex ahayd ayaa waxaa jirkooda ka muuqday raadad ay ku reebteen biyaha badda iyo hirarkeedaba sida qaar ka mid a eheladoodu ay sheegeen khamiistii lasoo dhaafay ayay u dabaal tageen xeebta liido iyagoo shan ah waxaana dhacday in ay shantoodu baddu qaado balse waxaa si dirqi ah uga soo badbaaday laba ka mid ah halka ay saddexdii kalena qaaday khamiistii iyo jimcihii waxaa aad u welwelsanaa ehelada saddexda dhallinyarada ah kuwaasoo aanan markaas nolol iyo geeri toona ku hubin wiilashooda balse shalay ayay arkeen ayagoo meydad ah oo ay baddu soo tuftay dhallinyaradan saddexda ah ayaa waxay ahaayeen isku iskuul welibana hal fasal ayay ku wada jireen waxaana la aasay isla maalintii shalay xeebta liido oo ay waardiyeeyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa u dabaal taga dad ka tirsan dowladda federaalka oo qurbo joog u badan kuwaas oo ka kooban rag iyo dumar una labisan sidii reer galbeedkii oo kale waxa kale oo aada dhallinyarada qaarkood badda liido ayaa sanad waliba waxay daftaa tobannaan qof oo dhallinyaro u badan mana jiraan wacyigelino laga sameeyo caasimadda si looga digtoonaado halista badda gaar ahaan xilliyada ay kacsan tahay walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa in ka badan kun dollar ku bixisay masjid uu dhismihiisu ka socdo degmada saako maxamed ismaaciil ayaa inoo soo jeedinayaa
walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa lacag dhan laba iyo toban kun oo dollar ugu tabarucday masjidka alhuda oo uu dhismihiisa ka socda degmada saako xil jamciha ay guddiga dhismaha masjidka u taagnaayeen ururinta lacago tabarucada ah oo ay bixinayeen dadkii ku soo tukaday masjidka xamsa ayaa waxaa la soo xiriiray wilaayada jubbooyinka ayadoo sheegtay in lacag dhan laba iyo toban kun oo dollar ugu tabarucday masjidka sheekh cusmaan maxamed shire oo tabarucaadda aruurinayay ayaa markii uu dhambaalkaas soo gaaray wuxuu yidhi maasha allah allahu akbar allahu akbar khayr allah idin siiyo waa waa gartay wilaayada jubbooyinka wilaayada maaragtay waxay noogu deeqday guddida masaajidka inay ku darto wilaaye ahaan lacag toban iyo laba kun oo dollara allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaliga wilaayada waa abu cabdalla labiyo toban kun oo dollar ayuu masaajidka guddida ugu talagalay inuu masaajidka dhismaha lagu daro ilaahay khayr ha siiyaa minahaya wilaayadiisana allaha u gargaaro maamulka xarakada ee guud ee xarakatu shabaab almujaahidiin allaha u gargaaro allaha u gargaaro khayrka ay nagala qayb qaateen allah ku kaalmeeyo camalkay ummadda u hayaan allah la garab galo allah u kaalmeeyo allah ugu dembi dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala xaqa iyo diinta u taagan yahay habeen iyo maalin allah la garab galo cadowgoodana allaha jebiyo wilaayadeenna allaha adkeeyo toban iyo laba kun oo dollar bay wilaayadu ugu tala gashay masaajidka in lagu daro allahu akbar khayr allaha siiyo way naga farxiyeen allaha ka farxiyo waxay ku farxaan oo khayrana allaha la kulmiyo waxa weeyaan hawshii oo dhanna dee hawshaasaaba maanta taasaaba isku fuuqfuuqsatay waxa weeyaan halkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan aan ka helay sheekh cusmaan ayaa ka warramay halka haatan oo marayo dhismaha masjidka alhuda iyo kaalinta ay ugu baahan yihiin dadka muslimiinta walaalayaal maalmihii qiimaha badnaa baan ku jirnaa camal wanaagsanna waan ku jiraayo camalkan hadda aan ku dhex jiro waa dhismaha masaajidka masjid ulhudaa qofka ilaahay guri u dhisa ilaahay guri buu jannada dhexdeeda uga dhisaa marka waad aragtaan meeshuu marayo shubkii waa la shubay dabiqii labaad baa hadda la bilaabi rabaa wuxuu u baahan yahay masaajidkaas ilaahay buu u baahan yahay uma ilaahay kadibna dadka muxsiniinta ah ee ilaahay maalkiisa uu alla u dhiibay inay maalkooda ku bixiyaan markaa walaalayaal ilaahay dartii qof walba waxaad awoodo bixi oo waxba ha reebani waa bayd ilaahay intaasaana kaa raacaysa nebigeennu wuxuu yidhi qofka ibni aadamka hadduu dhinto camalkiisa ugu go-a saddex baa ka hadha waa sadaqa jaariya waa masaajid iyo wixii la mid a iyo cilmu yuntafac bihi cilmi laga intifaacayo walad saalaxa oo yadcu loo usoo ducaynaya marka khayr allah idin siiyo furuhu waa shan eber lix hal hal sagaal laba furuhu waa shan eber lix hal hal sagaal laba khayr allah idin siiyo koontadana waa soddon soddon iyo kow sagaashan iyo shan lixdan waxaad bixiso qof walooba adaa iska leh ilaahay subxaana wa tacaala allah idiin gargaaro khayr badanna allah idin siiyo masjidka alhuda ayaa ah masjid hore balse wuxuu u baahday dib u dhisiyo in la ballaariyo taasoo keentay in gebi ahaanba la dumiyo ayadoo la qorsheeyey in laga dhigo masjid weyn oo dabaq ah maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhaqaale badan ku bixiya xarumaha diinta iyo goobaha cibaadaadka halka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay dhaqaalaha ugu badan ku bixiyaan dhisida goobaha heesaha iyo goobaha ciyaaraha xasrad culus ayaa ka dhex jirta dowladda federaalka wixii ka dambeeyey markii shalay xilka laga qaaday ra-iisul wasaaraha cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo doonaya in wakhtiga uu korarsado ayaa xal u arkay inuu iska raacdeeyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa islamarkaasina uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub si uu xukuumad u soo dhiso ra-iisul wasaarahaas iyo xukuumaddiisuna ay codsadaan in wakhti la siiyo si doorashooyin qof iyo cod ay u diyaariyaan farmaajo waxa uu doonayaa in intaasi kursiga uu ku sii nagaado waxa uu garab ka helay baarlamaan asagaba wakhtigiisu uu dhammaad yahay oo iyaga qudhoodu ka baqaya in wakhtigu ka dhammaado dabadeedna kuraastooda xubno kale ay ku fadhiistaan si lama filaana ayaa shalay loogu dhawaaqay in xasan cali khayre xilkii laga qaaday islamarkaasina asaga iyo xukuumaddiisaba meesha ay ka baxeen ka gadaal markii baarlamaanku ay fadhiisteen gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa natiijada ku dhawaaqay guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sinaan ayuu codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay malaha wasiirka amniga dowladda federaalka ah maxamed abuukar islaaw ayaa goobta baarlamaanku ku shirayeen islamarkaasina asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasiirada kaleba lagu eriyey waxa uu ka sheegay in wixii meesha ka dhacay ay qalad ahaayeen waxaan rabaa halkaa inaan si jira aan ku qabto aan kaga hadla maanta wixii ka dhacay golaha shacabka in saa ula socotaan ummadda soomaalida waxaa laga halkan waxaan ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga xanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagna aan ka doodaynay waxaan ila guddoomi aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha nosheega doorashooyinka wuxuu ku saabsanyah waa ajenda aana oo wuxuu soo qoro oo faalska ah oonan waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadalna guddoomiyihii wuu naga naga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu helin inay xukuumadda waa dhacda yidhaah waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan waa dhacda oo yidhaahda xasan cali khayre oo ku maqnaa magaalada dhuusamareeb ayaa soo duulay islamarkaasina wuxuu ka soo degay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay ay xeerkooda baalmarsan yihiin laakiin waxa uu yidhi aniga ayaa iscasilay xasan cali khayre wuxuu intaasi ku daray in sababta asiga xilka looga qaaday ay tahay in la doonayo in wakhtiga la korarsado asigoo u jeeday markaasi madaxweyne farmaajo waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed in dalka afartii sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og intaas anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajendaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay farmaajo ayaa waxa uu ku faanayey islamarkaasina dhowr mar ku celceliyey in asiga iyo ra-iisul wasaarihiisu wakhtiga isla dhammaysanayaan laakiinse hadalkaasi ayaa wuxuu noqday waxba kama jiraan markii uu ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa eriyey asigoo baarlamaanka adeegsanaya
xildhibaan ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay degmada afgoy ku sii daysay biyaha webiga taasna ay keentay fatahaadda ka jirta degmada cayduruus sabriye boqolaal qoys oo reer afgooye ah ayaa ku jira xaalad nololeed oo aada u liidata kadib markii ay saameyn xooggan ku yeesheen biyaha webiga shabeelle oo fatahaado xooggan sameeyey kuna soo shubmay degmada dhibaatada aadka u adag ee haysata dadkaas ayaa waxaa la sheegayaa in uu sabab u ahaa maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban shabeellaha hoose xildhibaan cali afgooye oo ka tirsan baarlamaanka wuxuu sheegay in maamulka shabeellaha hoose uu biyaha ku sii daayay dadka deggan degmada afgooye si ay lacaga uga sameeyaan waa sida uu hadalka u dhigay dadna waxay raadinayaan waa dhibaataysanyihin dadna inay wixii ka faa'iidaan ay raadinayaan sida waxaa ka mid ah maamulka gobolka shabeellada hoose waa ognahay meel kastana waa ka sheegnay maamulka gobolka shabeellada hoose dad ayuu dirsaday dadkaasi uu dirsadayna webigii inay jeexaan oo maanaa lix bilood ka hor annagaa ku qabannay dad iyaga soo direen oo lix qofood ah habeen maalintii markii la xero habeenkii furaya ayagana ku adeegin jiray si ay u helaan mucaawinada imaanayso si ay bokidkooda ugu dhacdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha shisheeye ayaa had iyo jeer sameeya dhibaatooyin keeni kara xaalado bini-aadinimo si ay mashaariic uga samaystaan daraasad cusub ayaa sheegaysay in maraykanka uu dawooyin sun ah oo keenaysa madhaliisinimada u adeegsaday dadka madow ee ameerikaanka ah weri abubakar ayaa ka waramaya daraasad cusub oo hadda soo baxday ayaa daaha ka rogtay in muwaadiniinta madow ee ku nool dalka maraykanka ay si bareer ah ula kulmeen tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo dhalmada si uu u yaraado tarankooda iyo tafiirkooda intii u dhaxaysay sannadihii kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ayaa dadka madow ee ku nool maraykanka waxaa lagu tallaalay tallaalo sun ah oo joojiya dhalmada kuwaas oo xilligaas loogu sheegay inay yihiin kuwa wanaajinaya dhalmada iyo taranka toddoba kun iyo lix boqol oo ruux oo isugu jira dumar rag iyo carruur da'yar ah oo ay da'doodu ka hoosayso toban sano ayay daraasadu xaqiijinaysaa in lagu sameeyey qalliinno sidoo kalena la siiyey dawooyin joojiya dhalmada iyadoo lagu marmarsiiyoonayo maslaxadda guud ee keenaysa sida uu maraykanku qabo inaanay ilmo dhalin dadka dhimirka looga jiro dadka ugu badan ee la siiyey suntan dawada lagu sheegay islamarkaana qalliinada lagu sameeyey waxay degganaayeen gobolka north carolina ee dalka maraykanka waxaana loo adeegsaday awood iyo qasab sida ay sheegayso majalladda american review of brotical economy oo ah majalladda baahisay daraasadan dirity journal oo ka mida macallimiinta jaamacadda diyok ee ku taalla dalka maraykanka kana mid ah ragga diyaariyey diraasadan ayaa sheegay in tallaabadan baahalnimada ah ee dhalmada loogu hortegayo lagu sameeyey dadka madow ee shaqola-aanta ah taas beddelkeedana aanay beegsanayn dadka caddaanka ah ee ameerikaanka ah ee laftooda shaqola-aantu hayso isticmaalka tallaalkan madhalisnimada sababa ayay daraasadu ku tilmaamaysaa inuu gaaray dembiga ah gumaad isirsifayn ah islamarkaana waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee sidaasi u dhaqangelisay arrintan ayaa muujinaysa cunsuriyadda caddaanka ameerikaanka ah kuwaasoo sida tan u galay dadkii madowga ahaa ay xitaa iskudalka ahaayeen islamarkaana iskudiinta aaminsanaayeen dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in maraykanka marka laga soo tago tacadiyaadka ciidankiisu ka geysanayaan caalamka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto uu haddana ku kaco tallaabooyin wuxuushnimo ah uu ku ciribtirayo muslimiinta kuwaasoo ay ka mid yihiin tallaabada madhalaysnimada tallaalka ah ee uu kula kacay muwaadiniinta madowga ah warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan aqoon-yahan ayaa ka hadlay shirkii dhowaan fashilka ku soo dhammaaday ee magaalada dhuusa mareeb ku dhex maray dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada maxamed ciise ayaa inoo soo jeedinayaa aqoon-yahaan ibnu muflix oo waraysi siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay shirkii dhuusa mareeb ka dhacay kaas oo u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wuxuu sheegay in shirkaasi wax dan ah ugu jirin ummadda soomaaliyeed wuxuuna tibaaxay in shirkaasi ay majaraha u hayeen reer galbeedka niyow shirka dhuuso mareeb ka dhacay waa shir markii dhinac laga fiiriyo shir qool ahaa weeyaan oo farmaajo uu ka dambeeyey marka dhinac kale laga fiiriyana waa wax raalli laga wada hayo nimanka reer galbeedka nimankan waa eyda soo kidhaystay eyda lasoo kidhaystayna sideedaba eyga ninka wata ee gacanta ku wata unbaa meel marsada marka inta lagu soo koobi karo oo keliya waxay tahay waa niman meel isugu tegey la wada amray inay meesha isugu tagaan in inay meesha isugu tagaanna ayaga fikir iyaga ka imaaday ma ahan waa fikir ka imaaday nimankii meesha keensaday markii horentaba wax dan ay soomaali u hayaan iyo wax dan soomaali ugu jirta iyo wax dan ahoo dan iyo dad iyo diintoona ugu jirtana ma jiraan aragtideedu shirka markaan fiiri waxa iga baxay waa intaas isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay sababta keentay inay isku raaci waayeen shirkaasi wuxuuna intaasi ku daray inay qaban karin doorasho qof iyo cod ah markaan soo koobo waa kala fikir farmaajona sibuu fikir u wataa iyo niman ka dambeeya nimankan kasoo horjeeda weliba khaasatan markii carabka lagu dhufto ben iyo madoobe axmed madoobe raga kalenta waa farmaajo ku fayl yihiin nimankaas waxay u arkaan si kale u arkaan arrinta say u arkaana waa si aan farmaato dantiisa ku jirin sidaasaa laiskugu waafaqi waayo marka ma dhici karto waa mustaxiil wax aan suuragal noqon karin weeyaan sababtoo ah doorasho qof iyo cod baa markii la yidhahdo dimuqraadiyadda iyo hadda iyagoo dastuurka u degan hala raaca markii la yidhahdo doorasho qof iyo coda waxaa weeyaan waa sanaadiir in meel kasta la dhigo xataa ceelasha meelaha ceelasha ee laga cabahayo waa in sanaadiiq la dhigo tii marka waxaa meesha taalla ma ma hayaan dhul intaa la eg jawaabtu waa maya muqdisho keligeed markii meel kale la yidhahdo gobolka banaadir ayaysan wada xukumin aysan wada haysanin ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in xalka ummadda soomaaliyeed meesha uu ku jiro oo keliya ay tahay in ay qaataan kuna dhaqmaan shareecada raxmaanka walaal xalka soomaaliya wuxuu ku wuxuu ku jiraa shareecada islaamka oo lagu dhaqmo oo besa ayay xal ku gaari kartaa xalka soomaaliya halkaas ku jira waxaan maamuloha sheegtana waa in la dimiyo haddii tabar loo helo laga bilaabo jubbaland ilaa iyo jabuuti midka jooga waa in agta la dhulkana la simo haddii tabar loo helo waayo in xalku halkaas ku jiraa walaale dhowaan ayay ahayd shir ay yeesheen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo fashil ku soo dhammaaday waxayna dadka isweydiinayaan dad iyaga dhexdooda heshiin la dadka iyo dalka ma maamuli karaan waa mahadsan tahay maxamed ciise warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal saa ka weynaga intaa